sawirkii lamaatan iyonay lama muuse iyo eliyaas lamaadiyoodba wala ahaayeen nebigii eebbahey ka kooy lamaadiyoodba way ki noolaayaan maddii iise andharadi ayaa ki noolaayeen dhulka korkiid lamaadiyood yaa wala ammuugadi oo aragi iise walaanika aragi buurta korkeed sadaadiyood ayaa wejigood walaaki dhalaali eebbahey walii ki hanuuniyey iyo burhaantiis taasna wayliki jeede in iiso usiga undhimadi doono dembiyadii dadka ay faleen muuse iyoonay eliyaas na ay dhiman doonaan waqtiga ba'dishay sadaadood wala ahaayeen isku talo eebbaheyna walaa andhiibi kitaab kitaabkaas yaana la doonayay inila deersiiyo ummadi reer bani israa'iil samadayaa odka kooy od wiin walaana lahaay lankun wiilkay waa sifaylan an dhegaysta weli us sheegaawno ani welii ki hanuuniyey leewaaye